kuwan waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka banaadir oo xariga ka jaray xarunta maamulka degmada wadajir guddiga gurmadka abaaraha oo ka kooban odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada waxgaradka deegaanada bariga gobolka galgaduud oo baaq xoogan ka soo saaray abaaraha ka jira deegaanadaasi shirkadda hormuud salaam foundation hormuud salaam foundation oo laba boqol oo qoys oo ka mid ah dadka oo ay abaaruhu saameeyeen ku nool gobolka mudug u samaysay biyo dhaamin dad gaajo iyo biyo la-aan ugu geeriyooday deegaano ka tirsan jubbaland madaxweynaha maamulka jubbaland oo dib ugu laabta kismaayo
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ayaan qodobada warka habeenimo rediyo uu jawar idin hay kuwad ugu door karoon haatan waxaad ku soo dhowaataan warkiiyo faahfaahsan gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duq magaalada muqdisho ayaa xariga ka jaray xarunta maamulka degmada wadajir safiya cusmaan cabdulla ayaa muqdisho ka soo dirtay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane xasan maxamed xuseen mungaab ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray xarunta degmada wadajir kadib dibudhis iyo casriyeyn ballaaran oo lagu sameeyey munaasabada furitaanka waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir kan degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha degmada wadajir oo ka hadlay munaasabada ayaa waxa uu xusay in xaruntan cusub ay fududayn doonto howlaha shaqo ee degmada islamarkaana ay sare u qaadi doonto adeegyada bulshada isagoo dhankiisa u mahadceliyey maamulka gobolka banaadir mudane gudoomiye inaad maanta noo xarig jarto dhismahan aad taladii lagu dardargeliya adigaa laheed dhaqaalihii lagu dhisan qaybta ugu muhiimsan aad ka dhiigtay iskana kaashadeen dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee harwada jir dhismahan waxaa jira dhismo kufac ah oo bulshada ee maamulka duqa magaalada ay qayb ka dhiseen oo saldhigga degmada asigana ah laakiin xerigjarkiisa aysan maanta aysan ku soo aadeen laakiin insha allahu tacaala anu xarig jari doontaan saldhigga gudoomiye wuxuu kamid yahay dhismaha aad hadda dhaqaalaha qaybta gobolka banaadir aad dhiibtay maadaama saldhiggii dowladda dhexe kadib aan la dhisin bulshadana ay badatay oo ballaaratay way naga buuxsama markii aan tashanana inaan bulshadana wax ka qaadno adigana aan doorkaaga kaasiinaan go'aansanay haddii aan kugu nimid waa naga aqbashay waana fulisay waana kaaga mahad celinaynaa
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho ayaa sheegay in dib u habeynta xarumaha degmooyinka ay muhiim u tahay tayeynta adeegyada loo fidinayo shacabka caasimada runtii aad iyo aad aan u faraxsanahay inaan galabta halkaan ka soo qayb galo munaasabadan aan xariga uga jarnay dhismaha cusub ee maamulka degmada wadajir oo ku shaqay doona haddii ilaa yihahdo waa mid ka mid ahaa mashaariicda horumarineed ee maamulka gobolka banaadir uu ka fulinaya xamar gaar ahaan qaybta ka dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha xarumaha dawladda hoose hadday ahaa lahayd imsejada waddooyinka iskuullada dhammaan dawladda hoose ee xamar waxay u taagan tahay in ay magaaladan dibudhis ballaaran ku samayso oo kaabayaasha dhaqaalaha ay noqdaan kuwa casri ah oo la jaan qaadi karo casriga hadda la joogo degmada wadajirna de waa degmooyinka ugu faca weyn gobolka banaadir marka way mudan tahay in loo dhiso dhismahan iyo mid kasii fiican insha allahu tacaala waxaan u mahad celinayaa shacabka degmada wadajir oo runtii ah shacab dawlad jecel oo kaalin ka geystay oo maamulka gacan siiyey sidii loo soo gaari lahay halkaan oo u dhismi lahay gurigan ah xarunta maamulka degmadooda jir annaga sideennaba dawladda hoose xamar waxa waaye waxaan ku tiirsannahay shacabkeenna qaybtii canshuur bixiso iyo qaybtii taakula bixiso iyo qaybtii maaragtay qaaraan bixiso iyo qaybtii xooggeeda iskeed wax u qabsan ugu gacan siisaba sideedaba maamulka keligiis ma dhaqaaqi karo wuxuu ku taagan yahay shacabkiisa shacabka degmadooda jirna waxay tusaale u yihiin shacab weynaha ku dhaqan caasimadda dibudhiska xaruntan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo kaabayaasha maamulka iyo horumarinta adeegyada dawliga ah ee degmooyinka gobolka banaadir guddiga gurmadka abaaraha oo ka kooban odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo waxgaradka bariga gobolka galgaduud ayaa baaq abaareed soo saaray cabdulaahi warsmaroble ayaa dhusmareeb ka soo diray guddiga gurmadka abaaraha oo ka kooban odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo waxgaradka deegaanada bariga gobolka galguduud ayaa baaq deg dega maanta ka soo saaray magaalada dhuusamareeb iyagoo ka waramay xaaladda abaareed ee sida ba'an u saamaysay deegaanada iyo degmooyinka bariga gobolka galguduud ee ay degaan dadka ay matelaan guddigan oo ka kala yimid magaalooyinka gurceel iyo dhuusamareeb ayaa sheegay in abaartu ay sababtay biyo la-aan daran taaq la-aan iyo hoosudhac ku yimid nolosha dadka iyo duunyada taasi oo keentay in qoysas badan ay wajahaan xaalad nololeed oo adag duunyada ayay si gaara u sheegeen inay dhibaatoonayso iyadoo ay sii kordhayso khasaaraha ka dhashay abaarta daba dheeraatay odayaasha iyo waxgaradku waxay baaq adag u jeediyeen dadka u dhashay deegaanka ee ku kala nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa inay si walaaltinimo iyo mas-uuliyadle uga qayb qaataan gurmadkan deg dega ah sidoo kale maamulka galmudug ayay u soo jeediyeen inuu qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu badbaadinaya dadka iyo duunyada abaartu ay saamaysay iyagoo oo dowladda dhexe ee soomaaliya ka dalbaday inay si deg dega u gaarsiiso deegaanadan gurmad bini-aadanimo gaar ahaan biyo dhaamin raashin iyo adeeg caafimaad waxaanna haystaa waxa ilaahay inuu naga caawiyo maanaan biniaadan naga caawi karin abaar madow baan nahayda dadku waa biyo laayahay waa raashin laayahay dhul badanaan kormeernay waxaan aragnay ari saddex tiro gaari oo wada meyd aho xeradii dhex yaal waxaan aragnay geel xeradii ka baxay oo soo fiwaayey hortaagtaagan xeradii waxaan aragnay ilmihiiyo naagihiio isdul yaal waxaan uga baarin karna male waxaan rabnaa dowladda dhexe iyadaa dalka ka mas-uula inay deg deg ula soo gaarto dadkaas dhibaataysan macaawimo qofka bini-aadanka iyo neefka adduunyada waa isku xaquuq weeye maanta dhirtii baa saxro meeshay ilaahay baa naga na waraabi kara ilahay hana waraabiyo abaartaa baaxsan oo ciddaa ku habsatay baan baaq waxaan u soo diraynaa ee dowladda galmudug xildhibaanada wasiirada sanandarada saraakiisha nagu matela sida odayaalkii safarka u galay oo loo diray oo dalka soo maray ay ku soo arkeen way caddaynayaan arigii inuu xeradii ka bixi waayey oo duunyadii geelii ka bixi waayey safarka nimankaas oo soo caddeeyey oo hadda hor taagan halka laga hadlayo inay ku qabri qaataan oo dhibaatada meeshaas taallaan nin guri ku jira uusan harin oo ummaddu ay soo ummaddii ay ka dhasheen nimankaas maxaamud iraaq ama bixmushar ha ahaadeen ama ha ahaadeen jaaridaha dibadda in laga soo gaaro abaartaasi waxay saamaysay lamarkow xoolihii xoolihii meesha hadday ka baxaan dadkii baa ku xiga biyo la-aan baahsan baa jirta baad la-aan baa jirta wixii bini aadan ay ka cabo lahaayeen oo ilaahooda u caba lahaayeen haddana cidda u soo diro ay u qaylan lahaayeen ilaa caqli baa ilaahayna siiyey kasmaa ilaahayna siiyey inaannu ilaahay cid wax noogu soo dhiibaayo u cabanno aannu u waranno qayladeenna gaadhsiinno duruufteenaana baday dembigaanla nimidaana baday dhaqanka iyo fahamka diintoo aan ku dhaqmi weynaana baday ilaahay waa buuxaa marka waxaan u jeedinaynaa inta ilaahay wax siiyey ina aladiina taqow waladiina hum muxsinuun kuwa ilaahay ka baqa ayaa muxsiniin oo samafalayaala cali aadan xaashi guddoomiyaha degmada ceelgaras ee gobolka galguduud oo goobtan ka hadlay ayaa sheegay in mas-uuliyiinta deegaankan matasho ay kala shaqaynayaan guddiga abaarta in gargaar deg deg ah la gaarsiiyo dadka la dhibaatoonaya abaaraha daran ee jira meesha maanta waxaa iskugu nimid inaan jeedino baaq baaqaasoo ku aadan abaaraha waddanka ka jira abaaruhu ummadda muslimiinta oo dhan way soo way gaartay dadku isku mid maahan meesha meeshaan fadhida ee reer maxamuud hiraab waxay qabaan baahiyo ka duwan baahiyaha reer galmudug baahiyo ka duwan ahaaya deegaankii ay u dhasheen oy joogeen cadow waa qabsaday maalin walba waxaana soo gaara fanfaniinkooda waxaan mar walba isku daynaa sidii aan u aruuri lahayn deegaanada bariga gobolka galguduud ayaa waxaa haatan isugu darsantay abaarta iyo sidoo kale cadaadiska xooggan ee ay ku hayaan kooxaha khawaarijta ah ee deegaanadaasi ku sugan waxaana horey aan u jirin gurmad rasmiya oo deegaanadan gaaray shirkadda hurmud ayaa laba boqol oo qoys oo abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobolka mudug u samaysay biyo dhaamin baashi cali xaanshe ayaa mudug ka soo diray hormood salaam foundation ka jawaabaysaa xaalada degdega ah ee saameynta ay ku yeelatay abaarta dadka iyo dunyada ku nool gobolka mudug ee bartamaha dalka ayaa deeqbiya dhaamaysa waxay ka fudhisay deegaano dhaca galbeedka koonfurta iyo sidoo kale bariga fog ee gobolka mudug deegaanada dhidhin qalqalloocan garawaale iyo deegaano kale oo ku yaala bariga fog ee gobolka mudug ayaa laga furiyey deeqdan gargaarka ah ee hormood salaam foundation ugu tala gashay in looga qayb qaato badbaadinta dadka iyo dunyada ku nool gobolkan maamulada iyo sidoo kale qaar ka tirsan bulshada ka faa'iidaystay deeqdan biyaha ee hormood salaam foundation ay ka fudhisay deegaanada dhaca bariga fog ee gobolka mudug ayaa si wada jira ugu mahad celiyey maamulka iyo shaqaalaha waxayna fariin deg dega u direen taasoo ku aadan in ay gargaar intaa ka sii badan ay la soo gaadaan dadkaiyo dunyada abaaruhu ay saameeyeen
xooluhu waxay cunaan hadday waayaanna dadkuna wuxuu cuna ma hayo halkan waxaanu ugu yimid hormuud biyo shaqaale ay soo dirtay oo biyona soo gaarsiiyey ilaahay baa awalan mahad iska leh mahad bacdigeed hormuuda u mahad celinaya na soo gaarsiisay biyahan waa didaashay oo waa didaal badan hadda qofkii wax ku soo gaarsiiyey laakiin wax dadka hadda waddankan jooga kaafi karo ma ahan ugana dari mahayaano haddee maalintii qofkii haaf beriisa meesha geeyaa wax u noqonaysa waxqabad ama caagad biyaah ajar buuna ka helaya waa beri soonqaad marka cosi dheera waxaa u diraynaa hormuud wixii ayna soo gaarsiisay waa haynaa biyihii caaradkooda waa kuwa hadda ashubayno dabaadigoodina waa shubanaynaa haddii ilaahay qadaro wax haddee dad kala gaarana haddee qof kastoo soomaaliyahoo deegaan garanaya waa fahmayaa marka cosi dheera waxaa u diraynaa madaxda hormuud intaan waan ka haynaa khayr badan allah in siiyo allah inkugu bedelo wax khayr leh laakiin dadkaani waxaani wax ka badanay maanta hormuud ugu fadhiyaan raashinkii oo dad iyo dunyo a maanta midna kala reebanayn dadka hadduu duunyadu wareegto dadku meel uu ku harama leh waxaanu rabnaa haddii ilaahay qadaro ilaahay baa laga helaa wixii la rabo in aan helno gurmad degdega hormuud iyo wixii kaleetoo gacan ka geysan karaba abaaraha jira oo qof ruux walba ogyahay waxaan rabnaa kaleeto dadkii waxaa loo sigan yahay xareed biyo la-aan waa bilowdeen waxay ku bilowdeen dadkii yaryarkii iyo doqowshihii iyo dadkii qofkii jiraday xareed la-aan awgeed caanaboorda wax lagu qasaala waaye
meeshaan hormuud waa un mahad celinaynaa waxayna soo gaarsiiyeen shan booyadood oo booyadaan ugu horeyso waa uga mahad celinaynaa tolkii noo keenay iyo eheladii iyo hormuud amaa bacdi meeshaani deegaankan hadda maanta meeshaan joogaa waa deegaankii qalqalloocan iyo daafaheeda ahaa hadda meesha aan joognaa waa baadiye hadda ku dhow oo daafaha daafahaas booyaddan waxaan nidhi aan u qoontayno baad iyo biyaba
waxaan nala jooga shaqaalihii hormuud ay soo dirtay oo na soo gaarsiiyey biyaha na soo gaarsiiyey kuwii horey waa kuwa la shubahayo intaas bacdigeed meeshaan waa wadanka waa eriyada garwaale reerkan hadda biyaha loo cidda loo shubahayaa toddoba kilomitir u jidhaa waxna uma gaaraan dadkoo dhan hadda markaan ka hor ilaahay baan ugu mahad celinaynaayoo waxaatan inta istaagay galay qaxooti ma jiraan laakiin qarkay u saaran yihiin xooluhu wax aroora ma leh biyayaasha ceeshi biyihii waa ka go'een dadku marka garwaale amase waddamada kale ilaahay baa yaqaan dadka garwaalaan ka warqabnaa ayagaan ka warramaynaa waxay ahayn xoolo ku nool waa qayb ka mid ah gurmadka degdega ah ee loo suubinayo bulshada iyo sidoo kale xoolahay dhaqdaan kuwaasoo muddo saddex sanaa abaar xoogan ku haysay dad gaajo iyo oon daraaddeed ugu geeriyooday gobolka gadow gaar ahaan beledxaawo axmed cumar ayaa beledxaawo ka soo diray cudurro ka dhashay abaarta ayaa saameyn ballaaran ku reebtay nolosha dadka nugul sida carruurta dumarka iyo waayeelka inta la xaqiijiyey ilaa shan carruur oo da-dooda ay ka yarta ilaa shan sano jir ayaa afar labaatankii saace ugu dambeeyey xeryo barakac ee ku yaala duleedka degmada baardheere wuxuu u geeriyooday xanuuno la xiriira cudurro gaajo iyo macluul ka jirta deegaanka halka dad gaaray ilaa soddon qof oo u badan carruur iyo haweenna ay leel darriin cudurradaas sidii ay xaqiijiyeen guddiga xerada barakaxa iftiin iyo dhakhaatiirta degmada baardheere
meyle dhibaato badan inta ku jarta gibirtan hadda gadaalay fadhiido tan unug unugkan ku yar oo iyo dhali nafaqadarada hadda jeedaan unugkan luqooshay aragaxitaan may tusaase unug haddii sidaan barar ini nafaqa la'aan dhamadahay kii kan ku hor haayay lambir hadda lukuroogo gurmaaka dhamaday nafaqadareen dhamaday hegajeyni meel kale oo yeena dadkan hadda dadkii oo daayay oo meelab harsan oo kala fadhiyo dadkan dadkii dadkanku maryay oo todoba boqol sagaashan guus ah oo bilan hadda koowaadna intara koobnoole haka ziyaada ima ogayn iniyoon gaaji rafaadan barti hayaan oo kuleelka iyo mugaado inta hoos baa laka jara inayoon higa jiraan dad qaar waxaan u ballan qaadnay wax allaala waxay u baahan yihiin oo gacan ka qabasho qaliimo ah inaan si firi ugu xallin doono insha allahu tacaala wixii marka uun la xiriiro daawo iyo baaritaan ah waa kala hadalna laakiin wixii qaarkood qalin u baahan yihiin gabar ka mida waxay u baahan tahay naaska qayb ka mid in la saaro mid ka mid waxay u baahan tahay naaska in la jeexo dheecaamadii madaxda laga soo saaro waxaasoo dhan waxaa u sheegay inaan si firiya ugu xallin awalan iyo aakhiran allah mahad iska leh haddana asaga un baan baryaynaa duruufaha jiro hadday cudur tahay iyo hadday macluul tahay iyo hadday nooc walba tahayba inuu asaga naga dulqaado oo dadka ummadda ummaddiisa ugu gargaaro haddana asaga un baan ka baryaynaa waxaan joognaa maanta kaam iftiin oo dadna ay ku dhinteen oo dhowr qof ay ku dhinteen haddana kuwa badan oo aad iyo aad u liito oo nafta way ku jirtaaye laakiin aan aad u aqlo badnayn ay ka bidhaamahayaan baan joognaa gurigaan hadda aan ka hor hadlayna nin baa ku dhintay wiil yar baa ku dhintay guryo kaloon soo marnayna macluul fara badan baa ka jirtay haddana wiil waxay gabadha haysataa oo ilaahay ha u gargaare maanta ilaahay kama dhiga maalintiisii wiil waxaan arkaynaa aad iyo aad isna u jilacsan oo kii dhintay walaalkii ah waxaan rabnaa marka ma dheeraynahayo kuwo kaloo mee goobo kaloo badan oo lagu dhintayna hadda waa sii mari doonaa insha allah kaam iftiin aa magaalada baardheere gaar ahaan kaam iftiin ayaan joognaa waa maalin ramadaan ah hawl adag xaalad adag oo amarjancy ayaa meeshaan ka jirto sida naloo xaqiijiyey afar beri gudaheed geeridii xanuunno isu galay meeshaan waxaan ka diraynaa baaq innaga oo maamulka xoojinayno horey baaq u diray digtoorka waxaan ku baaqaynaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dowladda federaalka ah iyo hay-adaha samafalka iyo qofkii shaksi ahoo keligii wax qaban karo samafala ah maanta meeshan waxaa ka jirta duruuf baahi baa ka jirto waa meel maanta asalan go'aan in laga qaato oo gacanta wax laga baxsha maogi xaalad kaloo lagu badbaado ama meesha lagu cilaajiyo aysan jirin gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada baardheere faarax cabdinuur turbac iyo madaxa mashaariicda degmada baardheere oo ka mid ah mas-uuliyiin maanta booqday xeryaha barakaxa iftiin albaraka iyo jameeca ayaa sheegay xaalad bini'aadinimo tii ugu daran in halkaasi ay ka taagan tahay dhibaatada ugu daran ayaa ah cudurro iyo macluul in ay carruurta iyo dadka waayeelkaaba ay u dhimanayaan mas-uuliyiintani ayaa waxay ugu baaqeen hay-adaha samafalka qurba joogta dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed in ay gurmud deg dega la soo gaaraan dadka ku dhibaataysan deegaanka arkaysaan hadda arkaysaan anigu tayra uu dhintay macluul buu u dhintay gaajo kanna waa daba socdaa hadda wax oo natiijaca kama muuqato hay-adaha caafimaadka waa barar waxa ka muuqda waa aragtaan bararka gaaja u dheer goobahaan tagnay waxaan ku soo aragnay jidaaco ilmahoo dhan jidaaca la jifaan jidaacadii gaajada markay isweynsadaan meeshaas waxay imaanaysa geerida imaanaysa annaga socodka inaga inaan baahidaan aragnay hadba maanta markaa imaano laftiga inaga shucuurtunada waa isbedeshay oo aad bay isu bedeshay waxaan firsan karana ma aha waxaan jeedinaynaa baaq aan hay-adaha kale u soo bilownay albaraka waxaan soo marnay jameeco hadda waxaan joognaa kaam iftiin waxaan ku soo aragnay laba arrimood oo dadku ay aad ay ugu dhiban yihiin midda koowaad waa in dadku ay xanuun uu jiro oo cudur gadaaca la yidhaahdo ay dadka carruurtiirarka ay u dhammaanayaan oo ay mawrtahay aada ugu liitaan waan soo aragnay dad badan oo daadsan oo aan daryeel caafimaad u fikiranaan waxaan kaloo soo aragnay oo hadda qayladhaanta hadda asaaka booqashadaana sababtay bay ahayd in kaamkaan ay kaamiftiin shala iyo xala iyo habeen hore intaba inay rabo ku dhinteen ilaa shan cumur gaaraya oo kuwa yareerkoo naashka nuugaya ah caruurtaasna ay macluul u dhinteen si aan marka arrintaas oo aan ugu kuurgalno aan saaka boqoshadaanaba sidaasii daaraneed runtii waxaan noo muuqdo waxyaabo een, qofka bini'aadanka uusan u adkaysan karin oo runtii dareenka annaga aada u soo jiitay gabadhaan hadda dhinacannada taagan hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo wafdigiisa ayaa la tilmaamay inay ka ambabaxeen magaalada muqdisho kadib markii uu fashilmay wadahadaladii u dhexeeyay golaha mustaqbalka iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya axmed madoobe ayaa sanadkii laba kun afar iyo labaatan sidan oo kale ka ambabaxay shirkii golaha wadatashiga qaran kadib markii uu isku khilaafeen dowladda federaalk soomaaliya warkii habeenimo dhegeystayaal kala socotay radio jawhar waa naga intaa